warka bulsho bilow ay urur iyo ka mid aysan yihiin dhalinyaro aqoon-yahane oo ka dhisan magaalada dhowsamareeb ee caasimada galmudug iyo weliba magaaladaasi ayuu ku sameeyeen olol nadaafadeed oo laakanagow bilicda magaalada dhowsamareeba ololowan bilihanagowg iyo weliba ayuu ka sameeyeen dhalinyarada gudo magaalada dhowsamareeba qaar ku mid ah dhalinyarada ururka bulsho bile ee ololaha nadaafada bilaabaya weliba warbaahintiio unkuwarbiyena ujeedka ololo bilyahanagowga iyo ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyona shacabka iyo unka baaqeen inio kulqeybka adana ololo nadaafadeed iyo bilaabeena waxaa maanta aan qabanay barnaamij nadaafad oo aan ugu talagalnay deegaanka annagoo ah urur cusub oo dhallinyaro oo isxilqaan ah kana dhacday caasimada galmudug ee dhuusamareeb anigoo ah guddoomiyaha ururka cusub ee bulshobile obreshonka shaqadan waa bilownay waa nadaafada deegaanka qof walba oo deegaanka ka mida waxaan ugu baaqaynaa inuu nagala qayb qaato saaka annagoo dhallinyaro isxilqaana oo kow iyo toban labaiyo toban qofa aa u soo istaagnay waa bilownay inta kale insha allah waxaa rabnaa inay sidoo kale waddadaas ay soo qaadaan dadka la wacyigeliyo marka maantana shaqadii aan qabanay shalna nadaafad deegaanka ka hadalnay waxaa rajeynaa insha allah inaa horusocod badan inaan ka samayno dhanka deegaanka waxqabad la taaban kara aan ka samayno annagoo dhallinyaraha annagoo isxilqaama midda kale oan ugu baaqayo dhalinta caasimadda mas-uuliyiinta haweenka iyo dhallinyarada dhammaanba waxaa waaye inayna soo garab istaagaan inuu qof walba dhinaciisa nadaafad deegaanka wax ka ilaaliyo fariinta uu dirayna waxaa waaye inta uu cudurku inta uu qashinka uu kuu jiro ayayuu caafimaadku ayuu cudur kuu jiraa marka muhiimaddu waxaa waaya inaan wax ka wada qabanno nadaafadda deegaanka qof walba dhinaciisa uu ka qabto dadka la wacyigeliyo dadka loo qashinka waddada ha ku tuurin annaga hadda waddada iyo babliga waa wax aan qabanaynay wax oo bareefada ma aanan qabanayn insha allah taasna waxyaalo badan oo hadeerta aan soo aragnah jirto insha allah tanna way socona waa say u bilaabatay ilaa aan ka gaarinayno hiigsigeenoo ah in dhuusamareeboo la helo dhistibiinno meel la dhigo qashinku dadka ay ku ridaan bartaan deegaan nadiif aan helno
waxaan u soo baxnay oo xala toban saac ilaa ilminka aan u taagannahay oo ay tahay saddexdii saac oo in yarla inaan maxaa tidhaahday magaalada dhexdeeda ama faras magaalaha aan ka nadiifinno qashinka wixii aan ka gaarno intaas kadib waa galnay xilliga ilaa xilligan ilaa gaarigan iga dambeeya oo maxaa tidhaahday qashinkaasaan soo aruurinay